kaalinta ugu muhiimsan ay goboleedka igaad ay ka qaadatay wuxuu ahaa kaalin aad oo u muuqatay ahayd laakiin intaan gudagelin igaad laamo badanay leedahay xafiiska aan ka shaqeeyo oo arrimaha soomaaliya u qaabilsan shaqada loo igmado waxay tahay nabadeynta dib u heshiisiinta xasilinta soomaaliya dhismaha kaalin inay dowladda ay gacan ka siiso dhisidda maaragtay hay-adaha dowliga ah marka shaqadiina waxay ku aadaneyd in aan wax qeyb aan ka noqono aan dowladda aan caawino maadaama markii nala soo codsaday in aan qeyb ka noqono